ku soo dhowaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha nuur intaanan dhabbaaladu u gelin maxaad dhegeystayaasha u heesaad u soo qabanaysaa daanda dhegaystayaasha waxaan u haynaa hees uu ku luqeeyo fanaanka cawaale aadan
daymada indhuhu kama daalaya daganida asluubtiinba u dhediridhabiyo nodob rasay degaan dooxada jigjiga darmada u taal darmada u taal derajiyo rabbaa ugu deeqay sharaa deganida asluubtiinba u dhediridhabiyo nodob rasay degaan dooxada jigjiga darmada u taal darmada u taal waan damacsaane indhadiiraley dadabyaa la galaa eradiyo dannood durbanuga tuma eradiyo dannood dannood dannood durbanuga tuma waan damacsaane indhadiiraley dadabyaa la galaa eradiyo dannood durbanuga tuma eradiyo dannood
waa tahay dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray saleebaan axmed yuusuf naasir axmed yuusuf iyo safiye heybe caateeye iyo seynab heybe caateeye iyo muno axmed ibraahim nimco axmed ibraahim iyo cabdirashiid maxamed daahir iyo mukhtaar maxamed daahir iyo jaamac maxamed xirsi waxayna taaniyad u dirayaan bashiir maxamuud yuusuf iyo ayaan maxamed guuleed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco oo ay leeyihiin isku waara aamin ayaan naguna leenahay daandurey oo dhambaalka dhankayga ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah muuse sheekh cusmaan sariire iyo wabar ibraahim cumar fiidow cismaan nuur maxamed axmed abuukar cabdi iyo daahir cabdulle maxamuud axmed muxudiin maxamed iyo axmed tooxow hilowle shariif xaaji maxamed mukhtaar angelo iyo dhammaan qoyska reer maxamed xuurshow weheliye waxa ay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan cabdirasaaq cusmaan xuseen iyo saabiriin salaad nuur oo meherkooda uu ka dhacay magaalada jowhar xaafadda hanti wadaag taariikhdu markii ay ahayd shan iyo tobankii bishan abril sanadka labada kun afar iyo labaatanka ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay arooskana soo dedejiya guri barwaaqo ah isku waara ubad khaar qabana allah idinkala siiyo aamiin heestan dhegeystayaasheena nuuro u soo qabanayo waa googa codadkii xasan cali samatar iyo aamine cabdulaahi dhambaalkana wuxuu nooga yimid hooyo indhadeeq guuleed xasan xaawo jaamac cali shams jaamac cali dhakaar jaamac cali iyo qadar xuseen alas iyo cabdulaahi maxamuud saalax iyo cali maxamuud saalax maxamed cabdulaahi maxamuud iyo axmed maxamed aadan waxaana dadkaasi oo kala joogaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay hambali u dirayaan aabe dayib jaamac cali iyo hooyo duniyo cabdulqaadir axmed oo wiil uu ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya wiilkaasi oo loo bixiyey munasar dayib jaamac waxay leeyihiin ducaduwa xaggiina waxaan leenahay munasar soo weynaanu noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara dhambaalkani waxauu naga soo gaaray aadan cabdulaahi cali iyo xasan cabdulaahi cali bushra cabdulaahi cali faadimo cabdulaahi cali maxamed cabdulaahi cali cabdifataax cabdulaahi cali farxiyo cabdulaahi cali waxaa kaloo ku jira muxuudiin axmed xareedo iyo cabdirasaaq amiin daahir iyo cabaas cali daahir fardowse cabdiwahaab iyo maxamed cabdiwahaab cabdulaahi iyo sidoo kale cabdisalaam muxuudiin xasan waxaana ay u hambalyeynayaan raxma cabdulaahi cali iyo cabdulaahi xasan xaamid oo wiil ugu dhashay deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellaha hoose taariikhdu markii ay ahayd labaiyo tobankii bishan abriil wiilkaasi waxaa loo bixiyey sadaam waxaan leenahay allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay ibraahimow bal aan ka nasanno warqadihii ee aan aadna dhankii heesaha heesta mashxarad iyo fanaaniinta maryan mursal ciise iyo maxamed axmed qoomaal ayaan dhegaystayaasha u haynaa
wamahadaliyo maalin lagu farxee mudan iyo marwa meherkoodii dhacay
dacabiya masxarad madashuu aroos
wamahadaliyo maalin lagu farxee mudan iyo marwa meherkoodii dhacay
marxabeeyo midigtays la hela dacabiya masxarad madashuu aroos
أولاد مسؤول مسلم أخوك إله محمد يروداي مبتئو مولى غيدي سيو أولاد مسؤول مسلم أخوك إله محمد يروداي مبتئو مولى غيدي سيو miisaanu socod muuqiyo hanan maarin dhalaal roda midab qurxoon
madaxeeragayo maankayo midkii aqoontiisa malad maxamedo kahee
miisaanu socod muuqiyo hanan maarin dhalaal roda midab qurxoon
wiilkii aqadiisa maalad maxamado kahee
أقولك مسؤول مسلم أخوتي محمد يروداي مرتقو مولا خيدي تسيو أقولك مسؤول مسلم أخوتي محمد يروداي مرتقو مولا خيدي تسيو maskaxdiiyo qalbiga mawjadaha dhiig iyo maankaad ku midhanto malabaad u noqotee
maamuuska gacal muxabbiyo jacayl ayay maxamadow hadhow kuu qabtaa
maskaxdiiyo qalbiga mawjadaha dhiig iyo maankaad ku midhanto malabaad u noqotee
maamuuska gacal muxabbiyo jacayl ayay maxamadow hadhow kuu qabtaa
أقولك مسؤولة مسلم أخوتي محمد يروداي مبتقو مولا خيدي تسيو أقولك مسؤولة مسلم أخوتي محمد يروداي مبتقو مولا خيدي تسيو mankii oo iftiin ubixii mandheer iyo laas qoray ka muuqda midhibsiga kumo
sinageed marariya dhirta oo mogasho mirixii baxal isla kugu masaa
mankii oo iftiin ubixii mandheer iyo laas qoray ka muuqda midhibsiga kumo
sinageed marariya dhirta oo mogasho mirixii baxal isla kugu masaa
أقولك مسؤولة مسلم أخوتي محمد يروداي مبتقو مولا خيدي تسيو أولاد مسؤولة مسلم أخوتي محمد يهوداي مبتقو مولا خيدي تسيو أولاد مسؤولة مسلم أخوتي محمد يهوداي مبتقو مولا خيدي تسيو
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray jaamac moxamed xirsi iyo ubax faysal bodhaadhi iyo ilyaas cumar yuusuf iyo maxamuud mukhtaar gaadhi iyo nimcaan jaamac maxamed iyo badri cabdulaahi ibraahim bedel cabdulaahi xuseen iyo falastiin khaliif bifeye iyo xaawo aadan kulmiye iyo baashe xasan cilmi faarax maxamed xirsi good iyo qadar good gardaase iyo cabdisalaam kajooje cabdicasiis daahir aadan iyo calinuur isaaq aadan cabdulaahi jaamac ogle cabdishakuur sunni gaagaab iyo gooni maxamed muuse iyo cadnaan maxamed axmed iyo sacad maxamed daahir jaamac maxamed fuud faarax maxamed caydiid iyo ugu dambaysta cabdirasaaq beriye faragaab waxaana ay dhammaantood taaniid u dirayaan xasan xuseen xasan iyo sumayo cabdiraxmaan oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada goday oo ay leeyihiin noqda kuwa isku waara aamin ayaan leenahay nuur heesta kale en dhegaystayaashan u soo qabanayo waxaa wada qaadaya siciid xamar qoodh iyo nimco jaamac ma og tahay khayaanadu waqaciyo hadiime nafsigii quursan eego qaracsideedana ma og tahay khayaanadu waqaciyo hadiime nafsigii quursan eego qaracsideedana mayga qubay jariyo qawd dhadhagsaday qadhaarhkii mayga qubay jariyo qawd dhadhagsaday qadhaarhkii waana diray inuu jiro sidan gortawlagalay iqalaalasayo hawl sidan gortawlagalay sidan gortawlagalay iqalaalasayo hawl sidan gortawlagalay jacayl baa u qawoog haddan qudhi ku dhaafine jacayl baa u qawo kolol haddan qudhi ku dhaafine adigo an waxii qabaa waxii qaban waxii qaban nolol waan ka qoosne adigo an waxii qabaa waxii qaban waxii qaban nolol waan ka qoosne
ilan dumar ma quustan qayrkood ninka u jecel iyo kun qadarin jirin nabadana ku quunsada ilan dumar muustan qayrkood ninka u jecel iyo kun qadarin jirin nabadana ku quunsada markay talo qayaaday dibu qomamean markay talo qayaaday dibu qomamean quruxay waxaad darin naftii qaaliga ahayd ee layga qarin jiray naftii qaaliga ahayd naftii qaaliga ahayd ee layga qarin jiray naftii qaaliga ahayd sawkan qiimaheedga wakhtigiina kala qubay sawkan qiimaheedga wakhtigiina kala qubay adigana maa ku qabsaday maa ku qabsaday ma ku qabsaday durbaqiiq marka baxay adigana maa ku qabsaday maa ku qabsaday ma ku qabsaday durbaqiiq marka baxay
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray cadar cabdulle siyaad iyo muumin xasan siyaad iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo axmed nuur maxamed faarax iyo maryamo xuseen siyaad deeqo guday iyo maryan yuusuf axmed iyo axmed cusmaan cali iyo nuur cusmaan galbeed iyo faarax cali maxamuud shariif sheekh cusmaan carabi iyo axmed sheekh cusmaan carabi iyo cali yuusuf axmed iyo xasan maxamed cabdulle iyo maxamed sheekh carabi iyo habaryar aamino cabdi jumcaale iyo dhammaan asxaabta waxayna taaniyad ay u dirayaan cabdi xuseen siyaad iyo deeqo maxamed cabdulle oo arooskoodu uu ka dhacay south africa waxaana ay leeyihiinna ducadu waa xagginna waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii ay kala kulmaan cabdi xuseen siyaad iyo deeqo maxamed cabdulle bashbash iyo barwaaqo eebana uu kala siiyo owlaad kheyr qabta waa tahay gabagabadii ayaan soo gaarnay heesta ugu dambaysay aan dhegeystayaasha dhegahooda uga tegi doonno waa jacayl waa dhibaato waxaa ku luqeynaysa fanaanada caasho sheekh axmed iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambaysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaa galabta idinla socodsiiyey ibraahim xasan garbey daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
jacal waa dhibaato waa sida dhimbiil dabo gudhegaya halise jacal waa dhibaato waa sida dhimbiil dabo gudhegaya halise howlahan ku dhaawacay howlahan ku dhegatiray howlahan dib u dhigay howlahan ku dhaawacay howlahan ku dhegatiray howlahan dib u dhigay hadhibina naftaadan dhaqaale hadhibina naftaadan dhaqaale hadhawaysan caashaqa hadhibina naftaadan dhaqaale hadhibina naftaadan dhaqaale hadhawaysan caashaqa jacayl waa dhibaato wakaadhiga kaajaqe kuna diida dheefte jacayl waa dhibaato wakaadhiga kaajaqe kuna diida dheefte howlahan ku dhalan rogay howlahan wax ku dhimay dhafarkaagu siduu yahay howlahan ku dhalan rogay howlahan wax ku dhimay dhafarkaagu siduu yahay hadhibina naftaadan dhaqaale hadhibina naftaadan dhaqaale hadhawaysan caashaqa hadhibina naftaadan dhaqaale hadhibina naftaadan dhaqaale hadhawaysan caashaqa jacayl waa dhibaato dhagar qaba haweeyaan dhallinyarada laaye jacayl waa dhibaato dhagar qaba haweeyaan dhallinyarada laaye howlahan ku dhaawacay howlahan ku dhegatiray howlahan dib u dhigay dhaqaale